بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimaddiinni kow iyo labaatanaad ee qeyb ka ahayd duruustii imtixaanaha ahayd oo ramadaanka ah maanta waxaan ku soo qaadanaynaa alcamalu lilislaam ee sanadka waxaan go-aansanay in aan aan muxaadaraadka ama kelimaadka aan mutanawic ka dhigno waxaan u leenahay sanadkii hore baan ramadaan iyo wixii la xiriiri ka wada hadalnay waana duuban tahay mawaaqicdana way ku jirtaa ninkii rabana waa dhegaysan karaa laakiin midaan waxaa weyaan mawaadiic guud inaan dadka uga hadalno maadaama ramadaankii dhegahooda ay furan yihiin laga yaabo wax badan inay ka faa'iidaystaan aan ku noqono kelimadeennii waxaan horey uga soo hadalnay badigood waxay ahayd cibaado qofka asiga ku eg hadda salaad haddaad dukatid soon haddaad soo xaj haddaas adig kugu eegta haddaad dhimatid waa kula dhimanayaan waa camalka go-aya weeyaan adigay kula go-ayaan camalna waxaa la yidhahdaa cibaada mutacadiya oo dad kale u gudbaysa nafcigeeda taas waxa weeyaan adiga kuguma eko haddaad dhimatid xataa waa soconaa ajirkeeda walidaalika way ka ajir badan tahay min xaysu aljumla midda oo qaasirada ah way ka ajir badan tahay marka sidaa daraaddeed baa nebigu wuxuu hi idaa maata ibnu aadama inqataca camaluhu ilaa min alaa ninka qofka hadduu dhintay ibnu aadamka camalkiisa waa istaagaa ilaa saddex mooye saddexdii markaad u fiirisato waa camal mutacadi ah oo nafcigiisa cid kale u gudbaya oo ay ka mid tahay maalan sadaqa jaariya qofkii waxa weeyaan masjid buu dhisay ceel buu qoday jid buu hagaajiyey jaamacad buu dhisay isbitaal buu sameeyey beera buu waqaf ka dhigay guryo uu dad masaakiin ku waqfay sadaqa jaariya waay haddaad dhimatid camalkii kuu soconaya waxaa la mid cilmi baa dad bartay oo naaficahu yuntafac bihi bacda mowtihi intii cilmigii lagaa dhaxlay oo adduunyada ka socdo ajirkeeda waa kuu socdaa waxaa la mid walad saalixaad ka tagtay leanna waladkaas juhdi baad ku bixisay ilaa uu ka hagaagsamo waa camal oo khayrkaad ad u qabatay intuu canugaa uu kuu soo ducaynaya iyo wuxuu wax sii baray caruurtaas waxaa weeyaan ilaahay uu kugu anfacaya marka saas hadday tahay waxaa ugu wanaagsan cibaado oo la qabto bacda shahaadatayn ina diinta islaamka dadka ugu yeertid liannahu sababtana waxaa weeyaan hadafka koonka loo abuuray baaba ilaahay in la caabudo ah ilaahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun sooma dhihin jinniga insaga inay caabudaan jinnigii ansigaana koonkan loo abuuray huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica koonkan oo dhan baa waxaa loo abuuray jinnigii insinka inay ilaahay cibaadadiisa u kaalmaystaan markan koonkao dhan maxay tahay in islaamka la wada qaato hadafka laga leeyahay kaas wa marka waxa weeyaan qofkii hadduu yidhaahdo aniga saa maba moodayne maxaa layga rabaa in islaamkii aan aan u qabto asoo arkaya islaamka baahida maanta uu qabo lamid ma aha intuu soo maray maanta maanuu ka liita ma jirto taasna waa annaga gaabin aan leenahay weeyaan sidaas awgeed ninka maantaba aan ogeyn baahida islaamka uu qabo inaan juhdi ku bixinno ninkaa waxaa laleeya waxba lagaamaba raba iska fadhi adigaa u baahan juhdi in lagugu bixiyo liannahu askartaa waxay tidhaahdaa markii ninka dhibowga uu ku jira yaa la yidhaahdaa meesha loo socdo ninka raggaa waa ogyahay nacasna awal baa in loo sheego wax laga faa'iida ayna jirin marka maanta inaad tidhaahda aniga dacwada islaamka maxaa layga rabaa oo aad arki islaamka meesha uu maraya markii la barbar dhiga caalamka kale in saas tidhaahda ma aha marka waxaan u baahannahay wax badaanoo la koobi karin naftaada haddaad hagaajisid waa camal ilislaam ay qayb ka tahay haddaad shartaada dadka ka reebtid waa camal ilislaam haddaad gurigaada aada hagaajisid waa camal ilislaam haddii jaarkaada aada hagaajisid waa camal ilislaam haddii aad muxaadaro iyo dacwo iyo khayr ummadii aad gaarsisid waa camal ilislaam haddaad camal khayri aad qabatid oo ay ka mid tahay inaad ummadda baahideedii aada ha qabtirtid oo jaamacaadkii iyo maxaan ku yidhaahda aytaamtii iyo wixii la kafaalo qaado waa alxamdulilah sii wad dadkii kale gaalada ahayd xil baa annaga naga sugayaan inaad dacwadii gaarsiisa waxay ku eg naftaada laga bilaabo ilaa naftaada ay baxdo waa sii soconaa waajibka liannahu ilaahi wuxuuna amray gaaladaas inaan la jihaadno si islaamka u soo gelinno nafteennaba aan ku wayna haddaan rabnana xataa marka intuu la egyahay waajibka eg aad buu u sarreeya marka bikulli asaf maanta saaxada dacwadii dacwada waxaa ku dhex jira saddex qeyb qeyb waxaa weeyaan dad islaam magaciisa ximbaarsan oo ducaad iska dhigayo oo loo soo shaqaalay islaamka in lagula dagaalamo ashajaru laa yaqtacuhaa ilaa aqsaanuha baa la yidhaahdaa islaamka markii lala dagaalamayo waxa culamo iska dhigayo islaamkana xaasidku ayaa ugu darnaan badan walidaalika munaafiqiinta shartooda kaafiriinta kale waa kadab- ka dhib badan tahay liannu daahirka uu islaamka sheeganaya kuwa kale waxaa weeyaan dad ducaad oo maslaxadooda ka dhex arkay dacwada inay ku dhex noolaadaan ayagaa ayagaa ka lafalafaysanayo dacwo iyo hami iyo ma wataan laakiin noloshoodii inay meeshaas shuhro ugu soo helaan ay masruuf ka helaan oo ay dadka ku qadariyaan meeshaasay nolosha ka gashay barako weyn ma leh dacwadaas ayada dadna waa dad ducaad oo mukhlisuun ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u tafaxayday naftooda iyo maalkooda inay ku bixiyaan waa dadka lala dagaalamaya maanta oo meel ay istaagaan ay la-yihiin sababtana waxaa weeyaan kelimatu xaqin caalamkan maanta jira badana ma ogolo ilaa man raxima rabbuka marka saa la soco dacwada inan islaamka loo shaqeeyo khadu difaaci alawal bay noo tahay annaga haddaad islaamka aadan u shaqaysid waxa weeyaan dad kale hagaajinteedaad ku mashquulsan tahay naftaadana way ku hagaagaysaa haddii aadan saa samaynin naftaada iyo caruurtaada ma badbaadayaan mabda'aada haddaa dadka aadan ka shaqaynin say kuula qaataan keligaa mabda ma xifdi karta adiga usladaada maalan haddaad adiga caruur aada leedahay oo si fiican u tarbiyaysid ood caafimaadkooda ku dadaashid ood guri fiican dejisid oo aad maxaan ku yidhaahdaa caqiidada ka dhistid oo dadkii kuuga hareeraysnaayna ay kulli ka maran yihiin waxweyn keeni maayaan liannahu caruurtaadii dad bay la cayaarayaan ilmihii bay la cayaarayaan masaajidkii bay la aadayaan madaaristii bay la dhiganayaan ayagii bay ku dhex jiraan marka cudurka ay qabaan mid badani ah iyo mid caqiide ah labadaba way kuu soo naqlinayaan walidaalika annaga caruurteenna hadda islaam goormaan shahaadadeynka u qabannaa ma jirto ayagoo muslimiina maadaama dal islaam lagu dhashay ilmihii way ku barbaaran ayagoo muslimiin aad arkaysaa laakiin weydii dadka gaalada dhex degan ilmahooda inay islaam qaataan inta juhdi ku bixinayaan liannahu guriga waxa yaallo iyo waxa bannaankiisa yaallaa kala duwan walidaalika ay waxna u hagaagi karayni sidaas daraaddeed aan islaamka u ogolayn in biduuni sabab gaale la iska dhex dego nolol laga raadsado waxa dadka maanta meesha aaday dhib haystana waa la wada arkaya marka waxa weeyaan hadda ka soo qaado cudurkan oo oo corona la yidhaahdo caalamku wuu ku faafay wuxuuna ka soo bilowday hal magaalo yar oo shiinaha ku dhex taallo maantana qaryo uusan gelin lama arko marka cudurkii keyrkaada ku dhacday waa kugu imaanaa marka inaad ka shaqaysid cudurkaas sida laysaga daaweyn lahaa gurigaada iyo keyrkaadaba inaad ka shaqaysid diintana sidaas oo kale weeyaan marka caalamkii wuxuu noqday qaryo waaxida dacwo lilislaam waxa weeyaan annaga dhan baa madluub ah rag iyo dumar nin weyn nin yar gabar iyo wiil dacwada ninkii muslim oo dhan waa laga rabaa haddii la helo marka dad oo ku filan oo wixii dadka laga rabay u quma ayaga wa hada fii hada alcasri baciid jiddan waa baahida ka weyn inay qolo yar ay buuxiso haddii la helo marka dad oo waajibkii dacwada u quma haddii la helo ajirka ayaa iska leh kuwii ka gaabinaya dembiga waa ka dhacaya laakiin ajirka wax kuma laha haddii laakiin baahida ay buuxdo oo aan marnaba ay qolo keligeed qaban karin kulligeed inaan wada qabanaa waajibnugu ah ilaahay wuxuu ihi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun ha idinka mid noqoto ummad dadka khayrka ugu yeerto xumaantana maxaan ku yidhaahdaa wanaaggana farto xumaantana ka reebto haddii la helo wa ulaa'ika hum lmuflixuuna dadkaasaa guulaysta buu ilaahay leeyahay marka masalada way ka weyn tahay dad yahabow in qofkii uu risaalo ka dhigto inuu asiga naftiisa tarbiyeeyo wax uu barto meel shaqo ka raadsado caruur iyo ilmana uu yeeshto qoys khalaas risaaladaada inay intaas ku eg tahay aad bay u hoosaysaa ilaahayna saaskaa dooni maayo caalamkan dhan baa xilkaa saaran yahay adigana waxaad naftaadii baad ku mashquulshay qofka hadduu mabdi'iisa yaryahay asagana wuu yaraanaya ninka hadduu hami weyn leeyahayne hamigaasuu ilaahay ka ajirsiinaa jala jalaaluhu marka mas'alada way ka weyn tahay in annaga aan idhaahdo sidii anigu u noolan lahay keli ay hadaf a ina tidhaahdo dacwada ilaahay xasanaadkeeda waxaa ka mid eh insaanka hadduu go'aansado inuu dadka kale ka shaqaysay uu hagaagi lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisana wuu hagaajinaya liannahu mabdi'i dadka aad ugu yeeraysa inaad ka marnaatid badanaa ma badno marka sharac camal la qabtana idaa ugu sharaf badan ilaahay wuxuu idhi waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaagsan xagga qowlka ama oraahda nin ilaahay diintiisa u yeeray dadka ugu yeeray camal wanaagsanna qabsaday kuna daray inanii min almuslimiin ummaddaas sharafta lahaan qayb ka ahayna oo yacni yactazu biislaamihi waxa weeyaan waa wax weyn marka waxaa la ogyahay sunnat ullahi fi lardi mabniya cala tadaafuc haddii adiga aadan mabda aada islaamka dad kale aadan ugu yeerin adiga waxaad noqonaysaa mabda mabaadi kale in lagu yeero haddaad adiga waxaad isku ekaysood faafi waysid dadka baadilkoodii bay kugu soo faafinayaan kownka dhan waxaa weeyaan ilahi wuxuu uhi walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilard haddaynay jirin tadaafuc loolan haddaynay jirin waxaa weeyaan baadilkaa kor noqon lahaa marka adduunyadana ilaahay haddii ahlulbaadil oo dhan isugu yimaadaan oo dadkii mu'miniinta la waaya cadaabuu kusoo rogaya kulligood waa wada baabi'inaya koonkana waa la fasaadinaya laakiin waxaa koonka uu ku jiri karaa dad laa ilaaha ila allahu dhahay una shaqaynaya in la heli karo walidaalika waxaanu ognahay qabla cishriina sana hay-aadka kirishtaanka caalam alislaami waxaa weeyaan kaanuu yajuubuuna sharqan wa garban laakiin saxwadii islaamka markii la helay oo dad dhallinyaro ah wixii fahamsan markii la helo dacwadii islaamka ay markaa caalamkii gaartay ayaga way iska yaraadeen lianna waxaan bilownay dacwadeenna islaamkaha inaan anaga aan dadkii uga yeerno waagii hore dadka jaahiliin ba iska ahay nimankan waxay wadaan iyo waxa mu'aamarada lama fahmayn marka sidaa daraaddeed baa ilaahay wax badan nooga badbaadiyey si aad ugu ogaatid marka waxa nagala raba maxay yihiin bal waajibkii intuu la egyahay horto dagaal markaad gadaysa waxaa la fiiriyaa intuu kaaga baahan yahay waxa nagala raba waxaa weeyaan tabliiqu risaalati illaahi ila annaasi kaafatan calaa suuratiha asaafiya ina ilaahay risaaladiisa aan dadkoo dhan gaarsiina aladiina yuballiguuna risaalaati illaah wayakhshownahu walaa yakhshowna axada ila allah dacwada ilaahay diintiisa inaan ummadda oo dhan inaan gaarsiinaa nagala doonaya haddii aan gaarsiinno dadkii ayagaa khiyaar leh inay naga qaataan oo ay ku guulaystaan oy ku faa'iidaan iyo inay diidaanon xujadii ku oogno labadaas annaga waxa weeyaan isku kayn mid waay laguma dhahayo iimaanka qalbiga ka gili laguma dhahayo laakiin dacwada gaarsiiya ha maqlaana maa cala arasuuli ila albalaaq sideedaba waxa weeya adiga balaaqa lagaa rabaa haddii la gaarsiiyo laba mid unbayno inay qaataan inay qaadan waayaan ayib walidaalika qofka waxay dacwada ka bilowdaa qofka hadduu saalix fii nafsihi ou yahay qowlkiisa iyo hadalkiisa ou ku haga shareecada islaamka wax badan baa u qabsooma waxaan ognahay dacwada islaamka waxyaalaha ay ku faaftay waxaa ugu badnaa dad muslimiin oo suluugooda uu hagaagsan yahay oo caalamka markay tijaaro u galeen la wada arkee diintooda laga qaatay oo ay u badan yihiin dadkan xadaarimada ah oo yeman qeybta januubiga ah hadda aasiya haddaad aragta islaamkaas ku faafay indunuusiya maleesiya sankaafoor waa waa waa ilaa hindiga kulli waxa weeyaan dadkaas tujaarta ah oo islaamka matalayay qowlan wa ficlan ku matalayay markii shucuubtii jaahiliinta ay arkeen oo wathaniyiinta ahaa ayagana way jeclaadeen mabda ay ximbaarsiinna waa jeclaadeen markaasay islaamka ka qaateen marka taas waxaa la yidhahdaa addacwatu ila alislaam bisuluuk qofka inuu dhaqankiisii uu islaamka ugu yeero marka waajibka sidaas uu u weyn yahay islaam dadkan oo dhan baa nagala doonaya in islaamka gaarsiino ka soo soco sayna kugu dhicin qalbi jab oo qofkii uusan u dhihin aniga anuu hadda xaalkayga sidaan uu ogyahay caalamkan dhan sidan wax u gaarsiin karaa waxay u dhow tahay midaad bitakliif maa laa yutaalaq maa laa yutaaq inuu yidhaahdo saddex jawaab baan kaa siinaya marka hore waxaa lagaa rabaa waxa hadda maanta aad haysatid oo muktasabaad ahoo dacwo islaamiya in horta aad ku dheganaatid liannahu meeshaan inaad soo gaartid dad baa dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda ku bixiyey maahina misawaadi caynika islaamku ma noqonin qaaraadkan islaamka maanta ka jiro dacwo iyo juhdi iyo jihaadaa lagu bixiyey ayada horta inaan ku dheganaano on aan islaamkii lagala lagala wareegin waa waa waa hal shay waay midda labaad wixayd kari kartid ku dar haddane haddaad hal dhoobo dhigtid kayrkaada dadka kaleo muslimiinta mid kastaba wax uu dhigo hadhow guriga waa dhammaystirmaya masiiratu dacwa oo dhan saasay ahaan jirtay nebiga calayh salatu salaam wuxuu ihi mahalii wamahalu اlanbiyaa'i min qabli ka mahali rajulin banaa beytan faaxsanahu waajmalah ilaa mowdica labina fajacala annaasu yatuufuuna bihi wayacjabuuna lahu wayaquuluuna hallaa wudicat hadihi labina qaala faana tilka alabina wa ana khaatamu اnnabiyiin xadiidkaas muslim baa saxiixiisu ku wari yacni fiiri masiiradii nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa nebi moxamed laga soo gaara niba meel buu gaarsiinaya wuxuu hi anigii ambiyadii markii la fiiriya miihaal ahaan waxaan la midnahay buu ihi nin guri oo dhisay oo qurxiyey oo dhammaystiray oo hal dhoobale meel e ka tegay dadkii marka way arkayaana gurigi waa lagu wareegeysanayaa waxa le war gurigan waa wanaagsan yahay halkaan dhoobo meeshaan laga buluketigan laga geliya meeshaa ka dhiman yaa layta maxaa loo geli waayo markaasuu nebigu wuxuu ihi fa ana tilka labina anay isugaysa buu ihi anigaa laygu buuxiyey meeshaas wa ana khaatamu nnabiyiin guriga waa dhammaystirmay nebigu ku dhammaystirmay calayhi salaatu wasalaam midda labaad waxa weeyaan adiga lasta waxdaka fi saaxa hadda hadda maanta aan idhaahdo meeqa muslimiin haddii nin kasta meeshuu joogo dacwad islaamka uu ka galo waxweynaa qabsoomaya haddii aan idhaahdo muslimiinta maanta maya caalamka inta ku nool oo bani aadam ah waa toddoba milyaar haddaan idhaahdo muslimiintana waa hal milyaar marka haddii la idhaahdo dadkaas ha loo yeero nin kasta waxaa ku soo aadaysa lix qofood keli ah haddii hal milyaaroo muslimiin xil iska saaraan dacwada inay wax u qabtaan oo islaamka dadka ugu yeeraan lix qofood adig kugu soo aadayso wax weyn maba ahabo wax oo iska dhammaystiran waay marka haddana in hal mar sanadkan keliya aan dadka wada islaamina shardi ma ah aniga wax baan qabana adiga wax baad qabanay sanadkan meela la gaarsiinaya haddaan dhinta dad kalaa sii wadaya intaan baa la in laga istaagin baa la doonaya waxaa weeyaan nebiga calayh salaatu wasalaam waa rasuulkii loo diray dadkoo dhan caalamka wax ku noolaa rasuul loogu soo qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullahi ilaykum jamiican dadkoo dhan baa nebiga loo soo diray wa maca daalika asaaskii horeu nebiga qabtay waana dhintay iyadoo islaamka jasiirat alcarab aysan ka uusan ka bixin buu nebiga dhintay waana ummad oo dhanna waa loo soo diray marka ma waxaan leenahay nebiga dacwadii waa ka gaabiyey maya asaaskiibuu u dhisay inta kale ummaddii islaamka qaataa iyadaas ala rabaa inay sii faafiso ilaa caalamka laga wada gaarsiin waana dhici doontaa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu salaam layabluganna hada alamru maa balaga alleylu wannahaar diintan way faafay meelba habeen laga helayo maalin laga helayo way wada gaaraysaa waana gaari doontaa laakiin gacmaheenna may ku gaaraysaa oo sharafteeda maan yeesha doonaa mase dad kale arrintaas yeesha doona marka adiga xaggeed ka geli kartaa waa marka sidaa daraaddeed baa waxaa la doonayaa inaad ogaatid muhiimadaada inaad dadka soo wada islaamisid ma aha laakiin dacwada inaad u yeertid sidaan hore u sheegnay maa cala arasuuli ila albalaaq waxaan u yeelaynaa markaa inaan islaamka ku guulaysano inaan gaarsiino iyo in xujada ku oogno wahada wadiifatu alambiyaa رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إلهي رسول بو soo diray dadka jannada ugu bishaarayna naartana uga digaayo waxaa loo soo diray lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda rasul saysan dadka xujo ilaahay ugu helin oo dhihi aysan dhihin qiyaamo markii la tago ilaahu inaan ku caabudno waan rabi lahayn dadkiina tusi lahay sidaan kuu caabudi lahayn maxaad noogu soo diri waay sayna u dhihin yaa rususha loo soo diray marka waxa weeyaan waxaad ogaataa waajibka hadduu weyn yahay sida hadda aan u sheegno dacwada islaamka oo kale hadduu weyn yahay hawaabkiisana waa weyn yahay wax dhow ma ah nebigu wuxuu ihi fii xadiidi caliy lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam yacni u fiirso inuu hal nin ilaahay kuugu hanuuniyo sabab u noqoto islaamka inuu soo galo yaa kaaga khayr badan in geela gedgaduudan aada lahaatid dadka si kale ay ugu dhawaaqaan min xumri ma aha min xumri waa gaduud xumr haddii liila dameeray noqonaya xumri annacam aada leedahay annicam ma aha nicam waxa weeyaan waa barwaaqada iyo wanaagga nacamna waa xoolo waayo min xumri nacam xoolaha midooda geela midkiisa gedgaduudan inaad lahaatid yay kaaga fiican tahay marka sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ihi nebigiisa waina laka la ajran hayra mamnuun nebiga ajirkiisa ma go-ayo ilaa qiyaama saac waa soconaa sababta waxaan milyaar iyo niska muslimkaa iyo wixii soo jiri jiray asaa sabab u eh liannahu dacwadiisii bay ka ay ka farcameen nin kastoo muslim ahoo islaam qaatay nebiga ajirkiisa la siinaya asna wax laga nusqaami maayo marka saxiix maanta waxaa laga yaabaa qofkii inuu yidhaahdo islaamki waa hooseeya aniga islaamkii inaan haayaaba igu dhib eh maxaan aniga qaban karaa taas qalbijab inay kugu dhaliso ma ah lianna waxaa lagaa rabaa inay kugu dhaliso mudaacafat uljuhuud juhdigaada inaad laablaabtid oo tiraadid war islaamka maanta wuxuu u baahan yahay wixii hore u baahnay waa ka badan yahay baahidaa badan haddii baahida badan tahay juhdi badanay u baahan tahay marka inay noqoto ariiq lilistiiqaad aniga inaan baraarugno oon idhaahdo xilkana saaran waa badan yahay inaan idhaahdo yaa la rabaa walayaamu duwal maanta annaga haddii nagala sarreeyo gaalada naga korayso adduunye ahaan markii loo fiiriyo ayagaba kun kun sano ayna hoos joogeen bal taariikhdii dib u akhri markii dalka islaamka muslimiinta la gumaysanaya wixii ka horreeyey min aakhiri dowla alcuhmaaniya islaamka ayaa gacanta sare iska lahay marka ayaga intaasoo sanay dulli ku safri jireen oonan jizye iyo cashuurka qaadi jirnay haddii ay laba boqol iyo saddex boqoloo sanan ay naga sara mareen oo adduunyada ay nooga sara mareen diin nagama sara marin mabda noogama sara marin intaas waa inaan sabarna ilaahay wuxuu ri yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu sabra dadkana la sabartama saabiru la sabartama mufaacalo weeyaan marka waxaan rabaa inaan inaana nagala sabar badanin marka haddaan sabar helno waxay keenaysaa sharta nagula wada in naga istaagto wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an ilaahay waa wacdigaa bixiye haddaad mabda'iina ku sabartaan ilaahayna aad ka cabsataan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo ballan qaaday keydka makriga ay nagu wadan waxba inaga tegin ayaguu ku dabarogaya walaa yaxiiqu lmakru sayu ila biahlih lidalika ilaahay wuxuunu yidhi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun maba say idinkula loolami karaan idinkoo muslimiin ah layidhi hadday dhib aad dareemayseen ayaga waa idinla dareemayaan haddaad xanuunsanaysiin waa idinla xanuunsanaya waxaad dheertihiin watarjuuna min allahi maa laa yarjuun adiga waxaad og tahay dhibkan kugu dhacay ilaahay baa hawaabkaasina ayaga dhibka ku dhacay waxba lagama siina gaalka haddii la dilo oo gaalnimo lagu dilo adduunyada waa lagu ciqaabay naarna way sugaysaa adiga haddaad guulaysatid adduunyada ixdal xusnayeyn adigaa abaal baad leedahay haddaad ku dhimatidne shahaadaa lagu qorayaa wax sahlan ma ah waxaad ogaataa ummaddan islaamka waxba ha ka dayrin sidii almustaqbal lihada diin aan ugu hadalnay waxaa way ummaddan way jiri kartaa laakiin dhima mayso fataraa dacfi waa ku imaan karaa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas wayna ka gudbaysaa laakiin ha noqonin ninkii sabab u noqdo ummadda inay inuu inuu isbaara u dhigto haddaadan wax ummadda u tarayn isbaarada ka dulqaad ya-si ha ku dhex faafina wax ma qabo karna annaga wax ma nihin ha dhihin dadaa wax qabo kara adiga iska fadhiiso waxaad ogaataa saaxibulmabda markaa taa cid kula dagaalami karta male hadda miihaal ahaan haddaan u soo qaadano faransa dowlad weyn oo qawi oo min duwali lkhamsa ay ka mid tahay oo quwa nawiya iska haysato adduunyada fasaad ayna sharciyeynin ma jirto ilaa aanu ognahay in laba nin in laysguursada ay sharci tahay laba naag ay isguursadaan in laysqaawiyo inay sharci tahay in wax macsilidaa mukhaalafo ayna jirin mukhadiraadkao dhan ay bannaan tahay maca daalika xorriyadaas oo heerkaas gaartay way waa way sii waayeen islaamkii gabar yar oo muslimad ah oo laajiyad oo ayada qaxooti u ah ayaga u ah oo madaxooda gamba yar saaratay taxamuli waayeen waxay ogaadeen mabda'an hadduu waddanka kusoo ku faafa inaan lala loolami karin walidaalika hadda tashriicii ugu dambeeye waxaa ka mid ahayd inay yidhaahdeen gabadhii iyadoon qaangaarin xi- ma la xijaabi kara aabbaheeda ku qasbaan leenahay bay yidhaahdeen hadday laakiin baaliqdo indha shareer looma ogola xijaabaa loo ogol yahay oo adiga qaawanaanba waad ogolaatay gab- gabadhan inays wada daboosha maxaad u diidaysaa lianna waxay ogyihiin laba mabda nin mabda la inan mabda aan lahayn ma tartami karaan sidaasaa gaalada waxay leeyihiin dadka muslimiinta aan dhulkooda kula dagaalanno islaamka aan ka fasaadinno haddii kale annagayna qabsanayaan mabda ay nagu qabsanayaan waxa weeyaan gaalada waxay la mid tahay laba nin oo lagdamay oo ninkii hoose oo la lagday maahina kii kore uu ca- uu- uu- uu- uu- uu qaylinaya oo u oynayo liannahu asagoo sarreeya buu ninkii dhulka ku haylayahay hadda muslimiintii waa adduunyada waa awooddii milatariga waa laga batay wa maca daalika ayagaa laga cabaadaya laleeyahay waxaa weeyaan magaxuna loo samaynaa irhaab iyo tuhmo iyo waxaan jirin xukuumaadkaa loo adeegsanaa in lagu baabi'iyo waxaas wax jira ma aha waxaa loola da- gol leeyahay islaamkan sidee aan ku xadaynaa qaar mufakiriin oo amerikiina waxay yidhaahdeen war islaamkan waa imaanaya laa maxaalata laakiin waxaa anaga nagala rabaa intaan dib u dhigi karno haddaan konton sano dib u dhigi karno aan samayna laakiin fi nihaaya asaa nala wareega bay yidhahdeen wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin